abaarta darteed waxaa hoos u dhacay iibsashada maciishada daruuriga sida raashinka qeybihiisa kala duwan taas beddelkeedana waxaa furmay ka ganacsiga baadka xoolaha sida cawska iyo abqada
hadda ka hor dukaanley baan ahay oo dukaamaan ka ganacsan jiray dukaamadii saan uga ganacsan jiray abaar baa dhacday fara badan oo diro dheer oo roobnimoba nagu bilaabatay abaartii hadday dhacday wixii aan ka ganacsan jiray wax gadan hayaaba ma jiro cabdinuur xasan maxamed dukaan weyn oo camiran ayuu ku lahaa bartamaha suuqa xirada dhagaxley wuxuuna hadda dukaankii u bedelay meel lagu gado cawska abqada iyo galleyda oo dhammaanba hadda xoolaha la siiyo abaar waxaa dhacday saansaankeeda aad moodo dadba inaan la dhowrayninoo duunyadii dadka gabdhaha ay ku nool yihiin waxaan gedi jirnay bur iyo bariis iyo sokor iyo waxaasaan gedi jirray haddana waxaan gadnaa abqo iyo caws iyo gelley yaa dukaamada lagu gadaa sida uu sheegay waa ganacsi ku cusub iibinta baadka xoolaha waana suuqa keliya hadda uu haysto maadaama dadku ay ku mashquulsan yihiin quudinta xoolaha abaartu hayso maba la gadaba dukaan bur waxaa keenba lama dhahaba waxa la gadaya nin walba neefkiisii iyo asaga naftiisii neefkiisa u daraada sababtoo hadduu ari lahaa hadduu geel lahaa hadduu geel wuu fadhiyaa mogta geel waa fadhfadhiyaa nin hal irmaan oo boqol kuna ay ka fadhiday iyo ilmaheedii abqad iyo wuxuu u gadiy cawska ma ogiye raashin wuxuu dhi dadka iska noolaa biyaha cabba idinka haddaaba heshaanba marka arrimahaasaa jira xoolihii waxay noqdeen gacankusaad waddankiina dawladdii ma saaciidaynayso waxaan agteeda jooga waa abqo weligeyna soddon sanaan qaxootiga joogo abqo asagoo lagu gadi way kow taariikhaan soo marnay maha abaar waan arki jiray weligay abqa ma arkay dukaanka abqo iyo caws buu isku bedelay sawirkiisaad aragtaaba fiirso noocii marka dukaanka intaan galla shaygaa soo qabanaa lama dhaho bannaankaan taagnaanaynaa waxaa ka sii daran xoolihii oo nafti qabatoo dhaqaaqo dadka gabdhihiisa ka dhaqaaqeen ayaa cawskii iyo abqadii iyo gellaydii aan gadaynay xoolaha kaa qaadan waa inaad halkan taagnaato qoraxda dukaanka gudihiisa geli maysid shay dukaanka ku jirana keel lagu dhihi maayo marka arrintaasaa jirta hadda ka hor waxaa jiri jiray soddon sano ka hor ilaa saayi markii la yaro kullaado dawlad baa jiri jirtay dawladduna waxay bixin jirtay biyo oo booyadaha loogu dhaamiyo gelley dhigo way ka socotaa heelo way ka socotaa wax tabarrucaad la dhaho waxba lama hayo waxaa weeye lixdan bilood oo roob iyo jilaal la isku daray dawlad dad wax siinaysa wax yar iyo wax badan lama hayo cabdinuur ayaan weydiiyey meesha uga imaada agabkan ay iibiyaan iyo qiimihiisa badan annaga waxaa nalooga keenaa xagga iyo gaarisa gaarisa dee inay gacan kale soo marto ma sheegi karno laakiin gaaris baa keentaa oo gaadhiyaal gaaris ka imaadaan baa keenaan dee annaga kun iyo afar boqol kun iyo shan boqol maalinba wax bay ku imaani marka mar waxaa inoogu imaanaysa kun iyo sideed oo kun iyo sagaal baan gadaynay maalmahan way yaro roontay kun iyo lix baan gadnaa kun iyo shanna way ku imaatay cawsku waa sidoo kale nima dad madowa unbaa keena dee waa naftaa lagula dhacayaa hadda sanad waxaan ku jiraa aan dadka waxba la siinin duunyadu un wax la siiyo dad suu ku nooliya ilaahay baag nin walba wuxuu leeyahay neefki duunyadaha neefki riilaha ninkii sacla cawska ayuu sheegay inuu kala tayo badan yahay islamarkaana qiimihiisu uu isbadbedelo cawska afar noocaana soo gaadhay nooc xooluhu wayba diidaanba nooc waa noocana waa lambatiriyo meesa laba noocoo kale oo fiifiican yara fiifiican baa jiray hal maalina markii qofkii keenay maalintii le wuxuu dhahay beertii waan ka waayay nooci markaan keen dhana lacagtiina wuu ku daray oo maalintii hore laba boqol iyo soddonay nagu siinaysay hadda laba iyo lixdan nagu siisay haddana waxay dhahday shaambadii aan ka soo guray maalintii hore haddana waan ka waayay waa gaadhi abqaa iyo caws iyo gelley waa saddexaas abqadan kun iyo sagaal baan aarti hore nooloogu keenan ku bixinaynay laba kun baan ku bixinaynay mar dhexdana kun iyo shan bay yaro noqotay haddana kor bay isku shareertay oo kun iyo toddoba iyo kun iyo lixan hadda ku bixinaynaa wajeer ninkii jooga halkan ku qaadan waa baadiyi iyo berd wuu saameeyey waxaan arki jirnay maaha ugu dambayntiina wuxuu fariin u diray dowladda dowladda waxaan ugu baaqi lahaa dadkan haddee waa dadkan kenyaanka u badan inay wax ka beddasho oy raashin wixii kale ilaahay baan u baryaynaayoo annagaaba allabari ku jirnaye raashin iyo waxaan annagaba xoolaha aan siinayno way heli kartaa caws beeraha iyo kaydadka dawladda ay leedahay iyo galleyda dawladda ay leedahay iyo abqada dawladda ay leedahay inay dadka wax la soo gaadhaan dawladda u sheegaynaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab